الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo sagaalaad min suurati اlkaafi qaala tacaalaa wataraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacd wanufiqa fi الsuuri fajamacnaahum jamca waxaynu ku soo jirnay fi tafsiiri suurati اlkaafi waxaa inoo soo dembeysay qoladii ya-juuj iyo ma-juuj iyo ninkii la dhihi jiray dulqarnayn iyo sadigii uu dhisay ku oodafeeyey oo halkaas ku joojiyey فإdا جاء وعd رbي جaعlh dkاء وkاna وعd رbي حقا maalintaa markay ilaahay keeno qoladaas inay hadi soo baxayaan derbigaasi dudumayo qiyaamada markay dhacayso halkaa waxaa ku dhammaaday qisaة dilqarnayn hadda waxaa laga hadlayaa halkan ka bilaabanaya saacadda qiyaamada iyo dhibaatooyinkeeda shadaa'idda qiyaamadu ay leedahay qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wataraknaa waanu ka tagnay bacdahum barkood yowmaydin maalinkaas yamuuju isagoo dhex dhumbanayo dhex gelaya fii bacdin bar kale dhexdiis waxaanu ka tagnay wataraknaa waxaanu ka tagnay bacdahum tarakna annaas bacdahum in loo celiyo qoladii laga soo sheekeynayey ya-juuja maajuuj maya khalaa'iqdii oo dhan ba u celi dadkii waanu ka tagnay bacdahum barkood yowmaidin maalinkaas yamuuju fii bacdin isagoo isbaraanbaraya dhex muquuraya sida mawjadda bax badda ay yehirku sidaa uu ugu dhabto oo kale iyagoo dadku sidaas oo kale a dhibaatada jidha awgeed hadday qoladaa horeo laga soo sheekaynaya yihiinna waa tiro badnaantooda wa taraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacd wa nufiqa waxaa la afuufay fi suuri suurkiina waa la afuufay buunkii iyo geeskii ayaa la afuufay seerigaasaa la yeeriyey suurkii nafqadii labaad ayaa la afuufay fajamacnaahum khalaa'iqdii waa soo jamcin waa soo ururinay weeyaan xisaab baa loo soo ururiyey jamca soo ururin khalaa'iqdii wax la waayaya ma leh wax fakanaya ma leh wax la halmaamaya ma leh fajamacnaahum jamca xisaab iyo jaze iyo abaalmarin baa loo soo ururinayaa loo soo shirinayaa fii saciidin waaxidin hal bannaan baa layskugu keenayaa axad dib maraya iyo axad dib dhacayaana ma jiro qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wacaradnaa waxaanu u muujinnay ama u bandhignay jahannama naarta la yidhaahdo yowmaidin maalinkaa isaga arrimaha dhacayaan lilkaafiriina kuwa kaafiriintaayo gaalada ah cardaas soo bandhigid waxaa weeyaan caradnaadu abrasnaa waxaan u muujinnay wa adharnaa u daahirinay jahannamo naarta la yidhaahdo yowma-idin maalinkaas lilkaafiriina kuwa kaalada carda wacaradnaa waxaa kaloo ay noqonaysaa wa caradnaa waxaan u soo dhoweynay oo u soo bandhignay jahannama yowma-idin maalinkaa isagaa lilkaafiriina carda kuwa gaalada naartaa loo soo dhoweynaya kuwa mutaqiintaana jannada loo soo dhoweynaya wauslifat iljanna weeyaan lilmuttaqiin waburisat jahannamana lilqaawiin naartaha jaxiimo iyo jahanamana kuwa qaawiintaha dhumay baa loo soo dhoweynaya khalaa'iqdii sidaa markay dhacda ummadoo dhan baabaad la tusayaaye iyaga waxaa si gaara loogu khasisayaa dhibaatooyinkeeda iyo waxa meeshaa ka jira say u arkaan waa argagaxaya lilkaafiriina cardu aladiina hum gaaladu kaafiriinta kaafiriintaa la caddaynaya aladiina kuwa weeyaan hum iyagu aladiina kuwa weeyaan kaanat ay ahaan jidhay acyunuhum indhahoodu fii khidaa'in dabool dhexdiis can dikrii aniga dikrigayga ilaahay wuxuu yidhi waa kii kuwii indhahoodu daboolku ka saarnaan jiray aniga xuskayga dikrigayga iyo qur-aankayga iyo inay rumeeyaan adduunka markay joogeen kaanuu cumiyaa kuwo indhala' bay ahaayeen ilaahay qudradiisa inay arkaan deliishadaan waxdaaniyada ilaahay gartaan sidaa kuwo ah ma ahaan jirin ma fiirin jirin kuma tafakuri jirin waa iska cuni jireen waa iska cabbi jireen ilaahayna ma qirsanayn subxaanahu wa tacaala kuwa noocaas ayay ahaayeen gaaladu marka indhahan caadiga wax waa uga jeedaan laakiin indhihii ay ku garan lahaayeen ilaahay waxdaaniyadiisa oo ay ku deliishan lahaayeen qudrada ilaahay ugu deliishan lahaayeen ilaahay waxyaalaha uu abuuray taas baysan wax ku arkaynin taas baan qalbigoodu garanaynin taasaysan wax ku maqlaynin taasaa ka maqan gaalo weeyaan kuwaa gaaladaa noocaas weeye madaxnimo kastoo ay gaaraan boqorro kastoo ay noqdaan adduunka mansab kastoo ay ka gaaraan rag iyo dumar waxay doonaan ha noqdeene mar hadday iimaan la-aan ku dhinteen waa sidaas aladiina kaanat acyunuhum fii khidaa'in can dikri kuwaa weeyaan si kastoo ay gaaraan sidaas bay noqonayaan naartaa jahannamaha qusaysa ahlunaar weeye qofkan gaalkaayo dhimanaya hadduu madax dowle ahaayo hadduu shacab ahaayo hadduu wax kale ahaaba mar hadduu iimaan la-aan ku dhintay oo alle iyo rasuul iyo intii la rumeeyey uusan rumaynin gaal weeyaan ahlu naar weeye ahlu jahannamo weeye weliba waa ku waaraya ka soo bixi mayaan faa'iido male marka meel ay joogaan ha tegi aladiina kaanat acyunuhum fii khidaa'in can dikri kuwaa weeyaan oo wakaanu ahaa laa yastadiicuuna kuwaan awoodin samca maqlidna samcan waa istimaac inay dhegaystaanna aan awoodi karaynin wey kalaamka ilaahay inay maqlaan maysan awoodi karin maxay la awoodi waayeen waa lidulmati quluubihim qalbiga mugdiga kaga jira wey wa kaanuu laa yastadiicuuna samca taasna awood uma ilahaan jirin adilada samciyada ah say uga jeensadeen say iskaga indha tireen ayaa layna tusaalaynayaa waa sidii lagu tilmaamayo waa summun bukmun cumyun weeyaan dhagala indhala aragla saas weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afa xasiba aladiina kuwii ma waxay u maleeyeen waa yaabe waa inkaar iyo towbiikh hamsuhu aladiina kuwiima waxay u maleeyeen karfaruu gaaloobay an yattakhiduu inay yeeshaan cibaadiya addoommadayda min duunii aniga sokadayda awliyaa'a inay ka yeeshaan taama waxay u maleeyeen anna daalika yanfacuhum kaas inuu anfacayo ama waxaa u soo qadadhaa ma waxay u maleeyeen ana daalika yadfacu canhum kaas inuu ka difaacayo cadaabii aniga cadaabkayga dee xasibada afa xasibada lama fucuol u baahnayd iyo ittakhada an yatakhiduuda iyana lama mafcuul u baahnayd baa meesha iskugu yimi markaas an yatakhiduu iyadu way haysataa labadeedii cibaadii iyo wliyaa labadaasa haysataa afaxasiba aladiina kuwii ma waxay u maleeyeen kafaruu gaalood inay ka yeesheen ma waxay u maleeyeen kuwa gaalada ah ka yeelashada ay addoommadayda ka yeesheen kuwo owliyaad ay caabudayaan malaa'ig bay caabudeen cuseyr bay caabudeen ciise bnu maryam bay caabudeen ma waxay u maleeyeen arrinkaasi inuu anfacayo ama ma waxay u maleeyeen arrinkaasi inuu cadaabkayga ka difaacayo marka jawaab ulistifhaam mabxaduuf hadduu yahay ma waxay u maleeyeen ana daalika yanfacuhum baa usoo qadaraysa ama waxay u maleeyeen anii laa ucaaqibuhum anigu inaanan ciqaabayn mayay u maleeyeen inaanan ciqaabayn mayay u maleeyeen waa u caqli la-aan wey hadday sidaa u maleeyeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa anagu actadnaa waxaan u darabnay ama u diyaarinay jahannama naartaa jahannamo la yidhaahdo gunkeedu fog yahay lilkaafiriina kuwa gaalada ah nusula diyaafo iyo martigelin nusul waxaa la yidhaahdaa qofka martigaa waxa loo darbo loo diyaariyo ayaa la yidhaahdaa meesha loo loogu talagalay inuu maarata u hoydo oo martiga loo diyaariyey inuu wax ku cuno inuu seexdo iyo cunnada loo soo dedejiyo oo loo soo hormariyo intaba waa la yidhaahdaa jahannamaan waxaan uga dhignay martigelin naartaas baan u diyaarinay wey innaa actadnaa jahannama lilkaafiriina nusula qul waxaan dhahdaa nabiyullaahi moxamed calayhi asalaatu wasalaam hal nunabbi'ukum ma idiin warannaa bilakhsariina kuwa khasaaranimada badan acmaala min jihati acmaal kuwa xagga acmaal ahaan ugu khasaaranimada badan kuwaa ma idiin sheegnaa nebi maxamed baa dhahaya calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dhahdaa kuwa gaalada ah war ma idiin sheegnaa oo ma idiin sheegnaa dadka kuwa ugu khasaaro badan ilaahay agtiisa markii la tago oo camalkooda ugu khasaaro badan yahay waxay soo sameeyeen alladiina kuwa weeyaan hum kuwaasi alladiina kuwa weeyaan dalla uu dhumay sacyuhum sacyigoodu uu dhumay filxayaati noloshii addunyaa ee dhoweyn waa kuwa sacyigoodii iyo shaqadoodii iyo camalkoodii buray oo dhumay fi lxayaati اddunya maxaa yeelay gaalnimada ay ku jireen awgeed camalkoodi waa dhuma daaco kasta hadday la yimaadaan gargaar kasta hadday fidiyaan ixsaan kasta hadday sameeyaan adduunka in xoogaa loogu raaxeeyo mooyaane wax aakhiro uga horeeya oo ay wax ka helayaan ma aha waxaa jira niman qisaysiin la yidhaahdo iyo niman ruhbaan la yidhaahdo oo iska cibaadaysan jireen mar haddaysan marka nebi maxamed rumayn calayhi salaatu wasalaam kitaabkii la soo dejiyey rumayn waxaanay samaynayaan waxba u tari mayso aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اddunya walxaal hum iyagu yaxsabuuna ay u malaynayaan annahum iyagu yuxsinuuna inay wanaajinayaan sunca sunca iyo sanca inay wanaajinayaan yaxsabuuna iyo yuxsinuuna bay kala yihiin waxay walxaal hum yaxsabuuna ay u malaynayaan annahum iyagu yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan falka iyo afcaasha iyo farsamada inay wanaajinayaan sidaasna ma ah kuwa noocaasa weeyaan marka kuwa gaalada ah oo noocaasa kuwaa weeyaan camalkooda waa dhuma waxbay isleeyihiin waa wanaajinaysaan laakiin wax u wanaagsan ma jiraan ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeyaan kafaruu gaaloobeen ka kufriyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa iyagii baa loo idaafinaya rabbihim iyaga laftooda rabbigoodii aayaadkiisii kuwa ka kufriyey weeye iyo waliqaa'ihi liqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisii kuwa ka kufriyey weeyaan oo fa xabidad ay budhay acmaaluhum acmaashood qur-aankiibay ka kufriyeen bacfigiibay ka kufriyeen nushuurkii isu soo saarkiibay ka kufriyeen acmaashoodu waa bud ilaahay wuxuu yidhi falaa nuqiimu u oogi mayno lahum iyaga yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada wasnan wax wasana oo aan u oogayno ma jidho falaa nuqiimu lahum u oogi mayno yowma alqiyaama maalinka qiyaamada ilaahay agtiisa wax wasan ah iyo wax miisaan ah oo loo miisayo loo oogayaa ma jiro ama falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati sna ilaahay agti wax qiimaa kuma leh wax wasana kuma leh wax qadara kuma leh wax mansilaa kuma leh wax sharafa kuma leh oo maxaa wax loo miisaamaa qofkii camal xun iyo camal fiican la yimid baa wax loo miisaamaa oo labadiisa kafadood la fiiriyaa tii cuslaata camalka saalix ah inay noqoto iyo camalka sayi ah qoladan waxoodoo dhan waa kufri iyo gaalnimo camalkoodu waa wada sayi kafadii kale wax loo saaraba ma leh falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnaa xadiidku wuxuu ku soo arooray dakarahu alxaafidu fi lfatx mujalladka sideedaad saddex boqol labaatan iyo afar ibnu xaatim ibnu abi xaatimna uu wariyey tafsiirkiisa bayhaqi shucabulimaan ku wariyey abi hurayre laga wariyey radia allahu canhu nebiga uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam in nebigu yidhi ilaahay innahu layaأti arajulu alcadiim waxaa imaanaya nin weyn oo aada u xooggan assamiinu shilis oo cayilan yowma alqiyaama kaas miisaankiisu culusoo muuqdo maca daalika laa yazinu uu wasnoomi mayo cinda allaahi ilaahay agtiisa janaaxa dacuuda kaneeco garabkeed kaneecadu awal bee yare garabkia ka sii go garabkaas haddii kafad la saaro ninkan weynoo cayilana mid la saaro ma ceshan karayo uma wasnoomi karayo lanna wax khayr ah oo uu soo sameeyey ayaan jirin iqra-uu akhriya buu yidhi falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnaa rawaahu lbukhaariyu wa muslim ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala daalika midkaasi jazaa-uhum iyaga abaalkoodii wey jazaha ku bayaani jahannamo ah jahannama jahannamo ah ama daalika alamru amarku daalik kaa weeyaan arrinku waa saas jazaa-uhum abaalkoodu hee jahannamo weeyena kaga khabar marka labadaasba waa nabad waa bimaa kafaruu bisababi kufrihim waa bimaa kafaruu gaaloobiday gaaloobeen wayo watakhaduu waxayna ka yeesheen aayaatii aniga aayaadkaygii iyo wa rusulii aniga rusushaydii huzuwaa jees jees ayay ka dhigteen baa ilaahay leeyahy watakhaduu aayaatii aayadahaygii iyo rusushaydii bay ku jeesjeeseen oo yaseen oo ku caycayaareen sidaasay jahannamo abaalkooda u noqday wey binu aadamka kibirkiisi weeyaan aayaadkii ilaahay iyo rusushii ilaahay soo dirsaday meeshay ka rumayn lahaayeen oo ka raaci lahaayeen ayay sidaas ka sameeyeen waa ka gaaloobeen waana ku jeesjeeseen kuwii noocaasa haddii la tilmaamay iyo meesha ay ku dambaynayaan waxaa laynoo tilmaamayaa kuwii wanaagsanaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban ilaahay wuxuu raalli ka yahay kuwa la yimi kaanat waxay u ahaatay lahum iyaga jannaatu lfirdowsi firdowsa jannaadkeedii waaba jannaad firdowsa jannaadkeedii iyaga waxay u ahaatay nuzula martigelyo iyo manzil iyo mustaqar meelay ku sugnaadaan lagu soo dhoweeyo lagu marti qaado jannatulfirdowsaa laga dhiga waa dadkii wanaagsanaa wey kaanat jannaatu lfirdowsi nuzulan lahu jannaatulfirdowsa waxaa looga dhigay waa jannooyinka midda u sarraysa oo u cajabta badan oo u sharafta badan wey taasaa abaalmarin looga dhiga waxaa laga helay iimaan iyo camal saalix waxoodii intaasi noqdeen iimaan iyo camal saalix kaanat lahum jannaatu lfirdows aclaa darajaati lfirdows wey firdows darajooyinkeeda meesha u sarraysa baa waxaa looga dhigay mansil iyo mustaqar halkaasaa looga dhigay kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nuzula allahuma jcalnaa minhu qaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa dhexdeed weligood halkaas ku waarayaan laa yabquuna xaalaysan dal aysan dalbaynin canhaa jannaadkaas firdows xaggeeda xiwalaa wareeg inay ka wareegaan oo meel kale looga wareejiyo weligood ma dalbayaan oo ma jeclaysanayaan oo qalbigooda kusoo dhic mayso adduunka waxaa la yidhi qofku martabo kasta uu joogo iyo barwaaqo kasta oo haysto wuxuu iska jecelyahay inuu inta tan ka wareego meel kale uga sii gudbo oo mid ka sii sarraysa sii gaadho amaa qolada halkaa lagu abaalmariyey jannaatulfirdowskaa la siiyey laa yabqhaalidiina fiiha horta xaali ku waaraya laa yabquuna xaalaysan dalbayn canhaa xaggeeda ma dalbayaan xiwalan ka gurid iyo intiqaal iyo wareegid taxawul ma dalbayaan inay ka baxaan ka baqmayaan in laga wareejiyo meel kale loo dhigo ka baqmayaan sidaas bay iska ahaanayaan laa yabquuna canhaa xiwala qoladaasna waa dadkii ahlu jannaha ahaa taa markii laynoo tilmaamay waxaa la tilmaamayaa kelimaadka ilaahay aayaadka ilaahay tusinaya qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedu calayka asalaatu wasalaam low kaana albaxru midaada likalimaati rabbi halkan waa tamhiiliya tusaale ilaahay cilmigiisa waasa ahaanshihiisa baa tusaale lagu siinayaa low kaana haddou ahaan lahaa albaxru baxrigu waa badda waa badoo dhan alcaba maaha midaadan haddou u noqon lahaa khad likalimaati rabbii rabbigay kalimaadkiisa badahaas jinsi baa looga jeedaa waa badoo dhane haddii laga dhigi lahaa waxa wax lagu qoro oo khadda ah waxa lagu qorayana ay yihiin likalimaati rabbi haddii khad looga dhigo iyo midaad oo la yidhaahdo kelimaadka ilaahay ha la qoro xikamta ilaahay ha la qoro cajaa'ibta ha la qoro sidaa haddii la yidhaahdo oo sidaas khad looga dhigo la nafidda waxaa dhammaan lahaa albaxru baxriga iyo baddaa dhammaan lahaa qabla an tanfadda ay dhammaato ka hor kalimaatu rabbii rabbigay kelimaadkiisii baddii baa dhammaan lahayd khadda ahayd sida loo qorayo oo kelimaadka ilaahay loo qorayo bal aayadda aada ugu fiirso baddaa weyn baa dhammaan lahayd kelimaadka ilaahay tiradooda cajaa'ibtooda tiro badnaantooda sida loo qorayo kelimaadkii iyagoo aan weli dhammaan baddii baa dhammaan lahayd waxay ka dhigan tahay aayad kalaa tilmaantay geedahana haddii qalimaan laga dhigo shajarka aqlaam laga dhigo walbaxru yamudduhu min bacdi sabcatu abxur badihiisaa loo badiyo waxaa dhammaan lahaa baddi qabla an tanfada kalimaatu rabbi kalimaadkii rabbigay intaysan dhammaan ka hor sidaas baa dhici lahayd walow ji'naa haddaan la imaan lahayn bimilihi baxriga alla midkiisa madadan oo min jihati khad ah haddaan la nimaan lahayn la imaan lahayn low jawaabkeed maxduufaya moogtahay la nafidda isna waa dhammaan lahaa wey isaguna waa dhammaan laha walow ji'naa bimilihi madada low shardiyaa walow ji'naa bimilihi madada jawaabkiisa oo qadaro la midkiis oo madad ah biyaha badda wax la-eg oo kale haddaan keeno kalaamka ilaahay kelimaadkiisu ma dhammaadeen laakiin isagu la nafidda waa dhammaan laha kelimaadka ilaahay waa sidaas fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu lwaaxidu wax kasta aayad baa ku dhex sugan tusinaysa ilaahay waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa iyo weynankiisa iyo cadamadiisa qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi moxamed calayka asalaatu wasalaam innamaa ana anigu oo nebi moxamed basharun bashar baanay binu aadam oo milukum idinkoo kale ah malag maahi jin maahi wax kale maahi basharun oo milukum kaas yuuxaa loo waxyooday ilay kaasoo yuuxaa ilay yuuxaa ilay aniga waxaa la ii waxyooday annamaa ilaahukum ilaahiinnu ilaahun waaxidu bashar aan ahaadee waxaan kaga duwanahay dee basharka kale yuuxaa ilay waxyibaa aniga la isiiyey wixii lai waxyeeda waa maxay annamaa ilaahukum ilaahin ilaahun inuu yahay oo waaxidun mid ah ilaahay waxyiba igu karaameeyey wuxuu i amray inaan idiin sheego allihiin inuu hal mida yahay laa shariika lah waxaa gaalooyinkaa iyo waxaa dhimanaya iyo waxaas wax kale aaminsan yihiin alla waaxida ma aaminsana waxyaalo kale iyo balaayooyin iyo asnaam iyo waxaas bay qaarkood aaminsan yihiin qaarna waxbaba ma aaminsanaba innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faman qofkii kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqoo'a rabbihi rabbigii la kulankiisa oo ilaahay hawaabkiisa rajaynaya oo ciqaabkiisa ka baqaya falyacmal ha camal falo camalan saalixaa camal wanaagsan hala yimaado ilaahay cibaadada ha u khaalisiyo walaa yushrik yousan wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigiis cibaadadiisana axadaa cidna yuusan la wadaajin camalkiisa istus hadduu la yimaado taas waa wadaajin bay noqonaysa riyaa iyo sumca waa la mid camalkiisa ilaahay wejigiisa waxaan ahayn yuusan ku doonin khayr ma samaynaysaa sadaqo ma bixinaysaa daaca iyo cibaado ma tukanaysaa ma soomaysaa ma xajinaysaa khayr ma samaynaysaa ilaahay keliya raalligeli rabihiisa ku doon wax kale hadday kaa soo dhex galaan waxaa baranaysa waxaa baraysid waxaa ku hadlaysid waxaa khudbadaa jeedinaysid waxaanoo dhan hadday ismaqashiyo iyo isusus iyo sidaa iska dhigiyo ha lagu sheego iyo ha lagaa maqlo ay kaa soo dhex galaan wuxuu eber bay kaa noqonaya eber bay kaa noqonaya waana arrin khatara camalka waxa baabi'inaya bay ka mid tahay walaa yushrik bicibaadati rabbihi ahad ikhlaas iyo daacadnimo iyo ilaahay darti ayaa loo baahan yahay taasna halkaasaa la dhig suuratu maryam suuradda la yidhaahdo waa suuradda toban iyo sagaalaad aayadaheedu waa sagaashan iyo siddeed aayadood suuraddaasi waa makiyatun suuraddani waxay ka hadlaysaa wax badan baa soo madhay qur-aanka makiga ah wuxuu ka hadli jiray iyo usluubka u hadli jiray ilaahay nasihiddiisa subxaana wa tacaala laga nasaho waxaan laa'iq u ahay caqiidada islaamka in la sugo la rumeeyo bacfiga iyo jazaha iyo is-abaalmarinta ambiyada qayb ka mida qisooyinkeedii bay suuraddu sheegi doontaa waxay ku bilaabi doontaa nebiyullaahi zakariya qisadiisa iyo wiilkiisii yaxyaa ilaahay u hibeeyey nebi zakariye yaxye ilaahay baa u hibeeyey oo u dhaliyey nebi zakariye baa dhalay isagoo da-ah haweenadiisuna ay madhasho tahay da-na ay tahay ilaahay buu tuugay baryey ilaahay awlaaddii buu siiyey suuraddu waxay ka hadlaysaa qiso taa ka sii daran waa qisatu maryam maryamo qisadeedii suuraddaa loogu magac dar dhalidday dhashay wiil waa ciise aabbala'aan arrin kaloo cajaa'iba mucjizaayoo khaariqaa weeyaan min ummin bilaa abin wiil dhashay hooyo dhashay aabban oysan jirin waxay suuraddu ka hadli doontaa qisada nebiyullaahi ibraahim iyo aabbihii dhex dhacday waxay ka hadlaysaa nebiyullaahi isxaaq iyo yacquub iyo muusa iyo haaruun iyo ismaaciil iyo idriis iyo nuux arrimahaasi waxay qaadan doonaan ilaa suuradda saddex meelood laba ahaan in looga hadlo risaaladu inay isku mid tahay rusushu inay isku hadaf ahaayeen xagga towxiidka baa la caddaynaya suuraddu waxay ka hadli doontaa qiyaamada iyo maalinkaa dhibaatooyinkiisa suuradda waxaa lagu soo gebagabayn doonaa lagu soo khatimaya ilaahay nasihid laga hufayo welad iyo shariig iyo nadiir iyo wixii la mida suuratu maryam baa lagu magacaabo waxaa la waarinayaa mucjisadaas ayaa la rabaa inay daa'imto insaan la abuuray bilaa aabba'a laga hadliyey isagoo weli dhabta saaran oo aan gaarin xilliga hadalka iyo arrimo la xidhiiro oo dhacdo waaweyn suuraddu waa suuraddaa weeye suuratu maryam baa la yidhaahdaa marka maryam maryama iyo yaxya laba gabdhoodoo walaalaa baa kala dhalay laba gabdhoodoo walaalaa ayaa kala dhalay marka sidaasi waxay ku yihiin laba ay kala dhaleen laba gabdhood oo walaalo ah ilmaha habreed baa la dhahaa soo ma marka maryama ciisey dhashay ciise iyo yaxyaa marka waxay isku yihiin waa garanaysaa markaas ibn alkhaala haddii la yidhaahdo meelaha ku aragtay yaxye iyo ciise iyadoo loo jeedo waxaa labada walaalaha kala dhaleen waa ciise hooyadiis nabi ciise hooyadiis oo maryamo ah iyo yaxya sidaasay ku ahaayeen darsigeenu intaas ku jooga wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab